bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatuhu dhugunsidayaal fiid fayla weliba ha ka dhowaada sanaa barnaamijkii dabagalka wararka iyo waraysyada idaacadda raadiyo bay dhabo fiidfayle dhugunsadayaal si kasta isiniin dheegahaytan idaacadda maqalshaha siindeerahayo dhammaantiinba welib waa hamiinamo khamiisa wajamaaniya hoydayta taariikhda miilaadiga welibayay ka beegantaa labaatii sagaalka bili toddobaad sannadka lamaada kun labaatii kowka qodobada barnaamijka dabagalka wararka iyo waraysyada idaacadda raadiyo baydhabo dhugunsadayaal isinka dheego doontan onoon haasiin gudbii doogna welibaa ku mid ahaa gabartii galli kaalinta saddexaad ee imtixaanaadkii shahaadiga dowladda dhexe ee soomaaliya iyo madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen la kulanti kureedna ballanqaada lan sameeye ballanqaadka lan sameeye gabartaasay mayo wal ku yaaba in ballanqaadka gabartaasay lan fuliya jawaabtahaa haddii eta barnaamijka ka dheegi doontan dhegaystayaal wafda ku dareera dowladda dhexe ee soomaaliya oo si rasmi lahan ka dhowaayay degmada waajid ee gobolka bakool wafdigaasi ay hoggaamiyaaya ujeedkiiyo in deeneen degmada waajid oo go'odoomiyeen dagaalamayaasha al-shabaab mayata barnaamijkasiinkahayna dhegaystayaal guddoomiyaha guddiga xaqiijinta qoondada hanraabta soomaaliya batuula sheekh axmed gabbale welibaya ertey kismaayo welibaa lakoboobay kuraastii hanraabta xaqan lahaayeen madaxweynaha maamulka jubbaland ma ku aqbalaana xaqiraaduus xaqiri hanraabtaha ku jeeda deegaanadaas oo kurso kalahay aqalka sare la xaqiriyeerti barnaamijka siinkahayna dhegaystayaal afar sana tarya lakadooradii magaalada kismaayo iyo arrimo kale oo ku dhihi magaalada mayo arrimo kale oo ku dhihi magaalada afarta sanatar la dooradi may shalayin bilaanga ka jarte barnaamijka siinkahayna dhegaystayaal xildhibaana iyo sanataraha kujeeda gobollada waqooyi iyo welibayo eedayn injeediyana guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya mayo eedaynta lanjeediya guddoomiye cabdi xaashi usiina dhiniga kiishay ku jawaabay barnaamijka ka dheegi doontaan madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud weliba markaasay warha ku saaray doorashadii ku dhiidi magaalada kismaayo xasan sheekh maxamuud baaqna oo ay hasaari barnaamijka ka dheegi doontaan dhugunsadayaal qodobadaas iyo qodobadii kale haniyo korraya barnaamijka ka dheegi doontaan muddaduus hawada ka jara barnaamijka nuur aadan xaaji iyo barnaamijka sanaahay doona anoo maxamed cali yuunisna barnaamijka siinla dareerhsii doona kolkoo kaleed iyo dabagalka dhegaystayaal ha ka dhowaada fiidfayle dhugunsadayaal si kasta isinin dhegahaytan idaacadda maqalshaya siindirahaya dhammaantinba falastiin xasan oo haytay gabartiisa kaalinta saddexaad ee ku gallay imtixaanaadka shahaadiga dowladda federaalka soomaaliya iyo welibay la kulantay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigareen gabartaasee markii la kulamaasi madaxweynaha weliba saaslimada iyo lijartay aadi dhali gabartaas oo laka magacaabo nuurta madaxweynaha iyo welibaan samey ballanqaad heer jaamacadeed oo dibadda ee gabartaasay kaalinta saddexaadan gali koonfur galbeed imtixaanaadkaas intaasay kureed weliba warbaahinta la hadalay aada dhali gabartaas iyo falastiin xasan
nuurta iidan barre eraw oo falastiin xasan huraan aabee ahaa gabarta kaalinta saddexaad koonfur galbeelan galaasi aabee ahaa geeg madaxtooyada nin marti qaadi cabdicasiis nin marti qaadi madaxweynaheena ilaahay khayrsi macnaha gabartiitay oo geeg inkamarti qaadi inkabalan qaada jaamacadda oo banaanka ee hoose wanaagsan haninka dhawaay jaamacad ariitay geeg macnaha sisu dabida macnaha jaamaddii eed ee kiin qaadeen ari oo inka balan qaaday oo geeg haninka dhawaay yaan kama hadnagee bismillaah assalaamu calaykum walal assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu geeg meeba madaxtooyadan iyo casime madaxweynaha koonfur galbeed mudane cabdiasiis maxamed laftigareeg iyo geegan iyo casime madaxtooyada meyna iin ballan qaaday intii uusa jaamacadda dalka dibadiisa uu siin wadi doono yaayin ballan qaaday iyada iyada kama sii ballanqaad kusiin sameyno meyna sii rajeeya hemiga intaana meel meel dheer kusii beeri doono rajeeya bilaayara
weli barnaamijka dhegaystayaal dareertaan wasiirka wasaaradda cadaaladda dowladda federaalka soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur jaamac ayaa weliba geeg ka deeray degmada waajid ee gobolka boqol wafduus hogaamiyo diyaar degeenka magaalada weliba ka dhawaayay maamulka degmada iyo mas-uuliyiinta degmada iyo odayaasha bulshada qebaja shalgadiisa intaasay kureed madaxoga wasiirka weliba langelbiyey guriga martada degmada wasiirka siisin aragaasan geedkan teegana inay soo dhoweyn wasiirka cadaaladda soomaaliya wasiir cabdiqaadir maxamed nuur runaantii waybuu ahaa deegaanka degmada weejid soo dhoweyn wayb waa kowman e wayb arkorn wasiirka markii lamaad markii saddexaad iyo uu degmada musaakanagada bilowgii lahdhaafi saasoo lamid ay haatana soo dhoweyntii hore la suubii jarito lamid ah waa geeka la suubii siisiima dareemasan deegaankan deegaanku oo go'doon ew mudane wasiir maadaama usu go'doon eye haatana deegaan antaa baran dowladnimada iyo wanaagga iyo dowlad yeelanta antaa baran run ahaantii sida oo lankii mas-uul ee kooyba markaasa dareemahay adina dareemahay marka wayba kalanaha ka dhawaaw deegaankiiw degmadii weejidu deegaankii adan dhalatiw deegaanadii oo koonfur galbeed adaha kujeedii qayb ku mid aw wayba kalena deegaankii haka dhawaaw dabcan deegaan go'doonsanwu dad iyo isku dhibaataysanyin nimankii eed go'doon an saareen xitaa bilowgii lahmoodi iyo isbuucyadii lahmoodi xaaladiis eedan adagda run ahaantii dowlad markin inkoyta una faraxaana deegaanka dadka roogana saasaanka faraxaayan saasoo lamid ay haatana kii faraxsanyin adiiba argahayd iyo o baahanyin haatana kii faraxsanyin iyo o baahanyin dowladnimada dadkan jeelin iyo o baahanyin go'doonkaasi ka jaran ahoo baleera wasiira ha dareera ama xildhibaan ha dareera ama madaxweyne ha dareera laera lang mas-uule lansheega san wada surmaayaan gudoomiyaha dhammaan maamulka degmada weejid bulshada qeybasha shalduun ciidamada dhammaan dadka reer weejid oo geedka sida sharafta leh indhawaay sida milgaha leh indhawaay sida karaamada leh indhawaay oo gudoomiyahanka wiinyi urada bulshada noocyadii shal duwan leh eeda aan mahadsanin waana sala aaminyin salaan kubacda geed kama hadeernay degmada weejid oo degmadaana e degmada una mas-uuliyaddii dadkan hayna ku mid eh iyo geeka hadeerni asbaabo unankoyni iyo walaa unanka koynin hoob ilaahay ero mayba ka faahfaahii doone kulammada ha socda hoob ilaahay indiidna mayn mahadnagay gudoomiyaha awsada quruxda badan walaaltanimada leh ixtiraamka leh sii bulshadiisan indhoayangaa marlamaadaan mahadnage dhammaan bulshada reer weejid oo laka kasoo soo dhoweynta iyo mayla eraha isu dowlad jeelanta aan ku mahadnagay yoonna hasiin booqni walaay unasiinka koynina oo bilaahay ero mayba jeelnaa antiu inisiinka faahfaahina
weli dhegaystayaal barnaamijkii ee la dareertaan guddoomiyaha xaqiijinta qoondada hanraabta qaranka soomaaliya batuula sheekh axmed gaballe weliba ay ertay kismaayo weliba lakaboobay kuraastii hanraabtaha qan lahayeen welibana mas-uul ku eh madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed midoobe
maanta waxaa shir isugu yimiday guddiga goodwill ambasadariska ama guddiga u qareemayaasha ee xaquuqda haweenka ee ka qaybgalka baarlamaanka boqolkiiba soddon shirkaasi wuxuu ku aadanaa natiijadii ka soo baxday afartii kursi ee aqalka sare ee doorashadii ka dhacday jubbaland waxaa halkaa ka yimiday muraaradilaac iyo qaracan iyo waxaan loo malaynaynin lamood noqo saweyday annaga waxaan ka rajaynaynay dowladda jubbaland iyo madaxweynahooda inay barta hore dhigayaan gabdhaha markiiba waa ka hadalnay xaliimo iyo cabdirasaaq waxaan nidhi isma qabato xaliimo iyo cabdirasaaq afarta kursi saddex waxaa ku tartamaya laba rag ah ama saddex maaragta rag ah labadan halkan kursina kursiga gabadhuu ahaa ee qoonda ahaan la rabay in gabdhaha la siiyo nin baa lagu daray siuu iyadana haddana u xoogo oo uga qaato xaquuqdii gabdhaha uu uga qaato marka xaquuqdii gabdhaha laba noocay u dhacaayaan raggii mar waxay u dhacaayaan gabdhihii bay leeyihin waa la tartamaynaayo ay ku cidhiirinayaan kursigii gabdhuhu lahaayeen marna waaba boobayaanoo gabarhba lama tusi karo oo ayagaa qaadanaya haddaba haddii iyagu ay garteen inay dhacaan xaquuqda dumarka soomaaliyeed maxaa keenay in ay daafici waayaan dowlad goboleedkii maxaa keenay inuu madaxweynihii aan ku dhaaranaynay ee shalay noo hiiliyey ee haweenka maaragtay keenay intii loogu talagalay iyo ku dar ee aan lahayn ragga ugu maaragtay mas-uulka ka ah dowlad goboleedada madaxweynaha ugu wanaagsan oo ugu maaragtay howlfulin badan oo gabdhaha wax maaragtay siiyey xaquuqdoodii ayuu ahaa axmed islaam laakiin maanta indhaheenoo shanta adduunka shanta qaaradood oo laga daawanayo ayuu madaxweyne axmed madoobe inta saddex kursi raggi siiyey kii gabadhana nin inta u keena uu yidhi dhulka la gal ee ka qaado taas kama malaysanayn madaxweynaha kama aynaan malaysanayn hoggaankiisa kama aynaan malaysanayn cadaaladdarrada noocaasa inay ka dhacayso doorashada jubbaland kama aynaan malaysanayn waxaan hore uga baranna ma aysan ahayn kolley waxbaa ku soo kordhay waxaa ku soo kordhay isagaa sheegi doona haddii ilaahay raalli ka noqdo laakiin kursiga xaliimo waa isku haysannaa kursiga xaliimo lama dhici karo xaliimo kursi bay ku tarmata ninka loo keenay oo ninka laga siiyey oo looga hiiliyey oo toddobaatanka iyo afarta iyo toddobaatan iyo labada uu ku qaatay ayadana afar iyo toban la fariisiiyey cidlada gabaahirta ah la dhigay oo dadkii soomaaliyeed meel ay joogaanba maanta gabdhihii soomaaliyeed ay yaaban yihiin kursigaas ma dhici karto in gabdhaha laga qaato waxaa ku tartamaya oo iska leh xaliimo iyo gabar baa ku tartamaya haddii xaliimo iyo gabar tartami lahaa ay gabarha qaadan lahayd laakiin saddex kursina waxaa qaatay rag kii xaliimana xoogaa loogu daray haddii axmedow nama qabato madaxweyne nama qabato waxaan kaa sugayna ma aha waxaana rajaynaynaa in la soxo arrintaas waana gudbinaynaa dacwadaas waxaa kaloon dacwo u haysannaa siid iyo fiidba waa dacwaynaynaa sababtoo ah waxay ahayd inay xaqiijiyaan kursiga oo ay raacaan qaabka doorashada iyo habraaca loogu talagalay in lagu xaqiijiyo qoondada haweenka laakiin haddiiba laysku heshiinaayo oo aysan fiid qabanaynin waxba oo siid qabanaynin waxba oo dowlad goboleedkii macal madaxweynahoodii ay indhahooda shanta ah rabaan gabdhihii in la xoogo hadda taasi waa ayaan darro waxaa loo baahan yahay sharci waxaa loo baahan yahay nidaam waxaa loo baahan yahay heshiiskii iyo habraacii doorashada loogu talagalay in la dhaqangeliyo haddii marka raggii dhaqangeli lahaa iyo dumarkii kale dhaqangeli lahaa ay duminayaan ayaga yaa ka difaacaya yaase ka qaadanaya oo oggolaanaya xaqdarrada intaa la eg iyo dulmiga intaa la eg maanta guddiga u qareemidda haweenka wuxuu qeexayaa caddaynayaa dulmi weyn xadgudub boob dhac caado u ahaa ragga soomaaliyeed in lagu sameeyo kursigii haweenka ee afarta kursi ee aqalka sare ka soo baxi lahaa afartiiba ragaa la siiyey kuwa imaan doonana dad baa waxay ku soo sheekeeyeen waraysi lala yeeshay oo la yidhi warsay ku dhacda waxaas labada afarta kursi oo dambe ayaa labo la siinayaa gabdhaha tii maanta maxaa halka keliya loo siin waayey marka laba la siinayo hal mara halka ay lahaayeen maxaa inta looga siin waayey ka kalena maxaa ka kale afarta kursi looga siin waayey war waxa arrinta meesha u socoto waa hordhac waa tusaale waa wax la tusinayo dowlad goboleedyada kaleeto waa wax la tusinaayo doorashooyinka soo socda ee golaha shacabka waa wax la tusinaayo in cid wax ka qaadi kartaa aysan jirin siday doonaanna ay yeeli karaan ragga soomaaliyeed tan waxay noqonaysaa xaqiiqada markaan idiin sheegno tan waxay noqonaysaa si lagu kala bixi lahaa ama waxay noqonaysaa dalkan ragga keligood inay doorasho ka aadaan ama inta yar oo gabdhaha soomaaliyeed loo qoondeeyey oo boqolkiiba soddon ugu yaraanta ah la ogolaado oo habraacii iyo heshiiskii iyo sharcigii loogu talagalay doorashada lagu fuliyo marba haddaan sharci lagu dhaqmaynin ee boob iyo xoog wax laysaga qaadaayo oo gabdhihii xaquuqdoodii lagu tumanaayo waxay nala tahay arrintaa arrin loo adkaysan karo inaysan ahayn ra'iisul wasaaraha aad baan ugu mahad celinaynaa dadaalka iyo hufnaanta iyo soomaalinimada uu wax u kala wado laakiin tan ma qaadanayno ra'iisul wasaare mana oggolaanayno markii horena haddaan waxa lagu siinaynin oon gabdhaha waxba loo ogolayn waxay ahayd inaan heshiiska iyo habraaca doorashada midna lagu darin oo la yidhahda raggaa isdooranaaya dumarku shaqo kuma laha faraha kala baxeen tan waa in laga jawaabaa oo ra'iisul wasaare aad ka soo jawaabtaa oo la keenaa gabadhii kale oo xalimo la tartami lahayd cabdirasaaq meesha kuma jiro boobna ma yeeli karno qarnigan labaatan iyo kowda ah ee sanadkii lagu jiro labada kun iyo labaatan iyo kowda lagu jiro ee soomaali ay isu wada jeedo adduunka wax qarsoon aan la arag in maanta ay ka dhacdo jubbaland tani oo gabdhihii soomaaliyeed hortooda madaxdii dalka iyo guddiyadii dalka iyo dadkii fulin lahaa doorashada ay ku dhaqmaan tallaabada noocaan ah waa tusaale waa cashar laakiin casharka ama waa lagu kala baxayaa ama xaqi baa la keenayaa waxaana rajaynaynaa in dib loo saxo kursiga xaliimo oo laba gabdhood ay ku tartamaan kuraasta kale oo hartayna boqolkiiba soddonka marka la qiyaaso waxaa maaragtay haweenku ay ku leeyihin waa hal kursi afartaanna kursi bay ku leeyihiin afarta hartana kursi ay ku leeyihiin labada kursiyaan rabnaa wax kaloo hadda meeshaan yaalla awalba sadbursiga iyo boobka iyo maaragtay dhaca iyo kutumashada haweenku waa yaqaanaan weligeenna nala boobayo waa sabarnaa laakiin tanoo kale ma aha tan wax loo dulqaadan kara ma aha wax walba anay igu fiican yihiin anaana fulinaaya anaana madax u ah anaana u go'aaminaaya anaana dooranaaya maya ma qaadan karno namana qabato soomaaliya gabdhaheeda qiimahooda sharaftooda waxtarkooda iyo karaamada ay leeyihiin uma qalanto tallaabada lagu dhaqaaqay ee maanta ka dhacday ee jubbaland ka dhacday waxaana rajaynaynaa in arrintaasi degdeg ah loo saxo jawaabna laga bixiyo madaxweyne axmed madoobe wuxuu ka mid yahay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada aan la fadhiisannay oon heshiiska wada gaarnay oon meel waxda wada dhigannay oon iskuba halaynaynaba nimaa wuxuu yidhi intuu waxaa la yidhi cuntada la yidhaahdo falfaliirka yuu aad u cunay markaasu waxaa layidhi wuxuu ka dilaacay dhabarka markaasuu yidhi duudow adaan kuu xilhaay weligiiba isma dhihin dhabarkaad ka dilaacaysa annaga weligeenba isma dhihin axmed madoobaa idin dhacaaya oo kursiga aad xaqa u lahaydeen inta nin siiya naagna ka dhigaaya sambal oo dadka tusaaya marka hore marka arrimahan waxay u dhacayaan waa wax kale ma ogiye ma wadahadalkeennii iyo is-afgaradkeennii iyo habraaci doorashada iyo shuruucdii la dejiyey iyo guddiyadii la magacaabay waa ku filan yihiin haddii daacad laga yahay in boqolkiiba soddon la xaqiijiyo waayo sharciga ayaa qeexaya marka haddana wadahadalka iyo maaragtay is-afgaradka iyo wada shaqayntu waa naga dhexaysaa laakiin waxaynan oggolaanaynin sanadkan doorashada labada aqal boqolkiiba soddon ugu yaraan wax ka yar gabdhaha soomaaliyed ma qaadanayaan insha allahu tacaala waan eedeeyey waxaan ku eedeeyey fiid iyo sid ayaga ayaa maaragtay qabta musharaxiinta waa loo soo gudbiyaa ma qaadan karaan haddaan musharaxiinta gabdhaha kursiga ay leeyihiin aan loo xariiqin laguna qolin gabdho inay qabtaan habraaca doorashada kuma jirto marka iyaga laftigoodu dembiga waxbay ku leeyihiin kuwa jooga dowlad goboleedkuna dembiga waxbay ku leeyihiin ilaa ra-iisul wasaarahaan haysanna sababtoo ah xaq baa meeshaan yaalla xaqana wuxuu leeyahay dariiq la raaco iyo si looga jidbaxo waxaan rabnaa marka in la caddeeyo oo la xaqiijiyo kuraastii gabdhaha aqalka sare ee jubbaland xaggay jirtaa hadda waxaan aragnay afar kursi yaa ku fadhiya ma garata
weli dhegaystayaal barnaamijkii yaa si toosee la dareertan qaar kumid ee xildhibaanada lamada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ee hakujyada gobolada waqooyi somalilan weliba kulan kuwaladana magaalada muqdisho welibana markaas ay ku hadalana doorashada kuraastaas ee deegaanadaas intaasay kureed xildhibaanadaas iyo weliba eedan injeediana guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka cabdi xaayish cabdilaahi war-saxaafadeed yaarantaasi ku saareen
waxaa war murtiyeedkan soo saaray xildhibaanada gobollada waqooyi ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliyeed labadiisa gole waxaanu u dhignaan doonaa sin annaga oo ah xildhibaanada aqalka sare ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka jamhuuriyadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee ka soo jeeda gobollada waqooyi waxaanu kulan ku yeelanay magaalada muqdisho in aanu wax iskaga weydiinno doorashada xildhibaanada labada aqal ee gobollada waqooyi xildhibaanadu waxay isla gorfeeyeen xaaladihii ku gadeennaa geedi socodka hannaanka doorashada gobollada waqooyi iyo guud ahaanba doorashooyinkii labada kun iyo koob iyo labaatan waxaa xusid mudan in xildhibaanada gobollada waqooyi si dhow ula socdeen wadahadalladii doorashooyinka ee ka bilaabmay dhuusamareeb ilaa kii u dambeeyey ee lagu qabtay magaalada muqdisho toddoba iyo labaatankii meey labada kun iyo koob iyo labaatan haddaba isxog waraysigaas iyo dood dheer kadib waxa aanu caddaynaynaa arrimaha hoos ku xusan kow waxaanu soo dhowaynaynaa oo aanu bogaadinaynaa guud ahaanba doorka hoggaamineed ee shariifka ah ee ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble uu ku hoggaaminayo arrimaha doorashada dalka gaar ahaan kaalinta mas-uuliyadeed ee uu ku leeyahay hirgelinta doorashooyinka xildhibaanada labada gole ee gobollada waqooyi laba waxaanu taageersannahay heshiiskii siyaasadeed ee golaha wadatashiga qaranku ku gaadheen muqdisho toddobiyo labaatankii bishii shanaad labada kun iyo koob iyo labaatan kaasi oo lagu furdaamiyey tabashooyinkii ka dhashay heshiiskii toddobiyo tobankii bishii sebtembar labada kun iyo labaatankii isla markaana si gaar ah xal loogaga gaadhay arrimaha doorashooyinka gobollada waqooyi haddaba annaga oo og in go-aanka guddiga doorashada lagu qaybiyey uu baalmarsan yahay cadaaladda iyo curfiga siyaasiga ah iyo curfiga siyaasad curfiga siyaasiga ah ee jiray isla markaana uu sadbursi uu u sadburiyey koox yar oo ka kooban toddoba xildhibaan oo uu hogaaminayo cabdi xaashi cabdilaahi waxaanu wax walba ku oggolaannay in doorashada aanu ka dhowrno wax kasta oo carqaladayn kara si hore loogu socdo qodobka saddexaad waxaa nasiib darro ah in kooxda toddobada xildhibaan ahi ay weli sii wadaan carqaladaynta habsami u socodka hannaanka doorashooyinka gobollada waqooyi kadib kulamo dhowr ah oo aanu la yeelannay waxaa noo caddaatay in aanay rabin in la qabto doorasho ku salaysan cadaalad iyo sinnaan tusaale ahaan waxaan gebi ahaanba waxay gebi ahaanba diidan yihiin in guddiga doorashada in guddiga doorashooyinka ee u gaarka ah gobollada waqooyi loo maamulo si waafaqsan habraaca lagu dhisay guddiga doorashooyinka ee qeexaya qaabdhismeedka guddiyada habka ay isku doortaan iyo awoodahooga ee ay sida wadajirka ah u wada saxeexeen madaxda golaha wadatashiga qaranka kowdii bishii tobnaad labada kun iyo labaatankii kaas oo dhigayay sidan soo socota guddiga waxaa kulankooda ugu horeeya iska dhex dooranayaan guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen guddoomiyaha iyo ku-xigeenka waxaa lagu dooranayaa aqlabiyad caadi ah aqlabiyadda caadiga ah ee xubnaha guud ee guddiga conton lsn ftyn shirka guddiga shirka guddigu wuxuu ku qabsoomayaa saddex meeloodoo laba ee tirada guud ee guddiga xubnaha guddiga guddigu waxay go-aankooda ku gaadhayaan cod haldheeri ah sidoo kale heshiiskii golaha wadatashiga qaranka ee toddobiyo labaatankii bishii shanaad labada kun iyo koob iyo labaatan qodobkiisa koowaad farqadiisa ca waxa uu dhi waxa uu dhigayaa in guddigu in guddiyadu iska dhex dooranayaan guddoonkooga kadib marka lasoo dhammaystiro magacaabistooda sidaas darteed ma jiro sabab keliya oo arrimaha doorashooyinka gobollada waqooyi looga leexiyo dhabbaha sharciga ah qodobka afraad haddaba iyada oo laga duulayo qodobada kor ku xusan ee heshiiskii madaxda wadatashiga qaranka waxaannu caddaynaynaa in xubnaha guddiga doorashooyinka ee gobollada waqooyi kulankoogii u horreeyey ay yeesheen tobankii bishii toddobaad labada kun iyo koob iyo labaatan kuna yeesheen hoggaanka guddiga si waafaqsan kuna doorteen hoggaanka guddiga si waafaqsan sharciga oo ay goobjoog ka ahaayeen guddiga hirgelinta doorashooyinka ee heer federaal waa fiidka shan qodobka shanaad waxaannu ka xunnahay in siyaasiyiin ka tirsan golaha musharaxiinta oo leh ujeeddooyin gaar ah ay weli ku foogan yihiin in ay si taban u farageliyaan doorashada xildhibaanada gobollada waqooyi dhiirigeliyaalna in guddiga
weli dhegaystayaal barnaamijkii la dareertaan madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud weliba ku hadlay doorashadii geeku kudheedii magaalada kismaayo ee lahaa kadoorade afar kumid ee senatarada aqalka sare ee baarlamaanka oo matalaan maamulkaas xasan sheekh maxamuud yadada iyo bogaadiyey dadaalkii axmed midoobe sameeyey bismi illah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan rabaa inaan ugu hambaliyeeyo in maanta dalka ay ka bilaabatay doorashadii waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo dowlad goboleedka jubbaland ee bilowday doorashadii aqalka sare ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya waxaan u hambaliyeynayaa bogaadinayaa ammaanayaa madaxweynaha dowlad goboleedka ee jubbaland mudane axmed maxamed islaam oo runtii ku dhiiraday bilaabay doorashadii muddada dheer soo jiitamaysay waxaan leeyahay madaxweyne hambalyo wax fiicanaa bilowday wixii in la bilaabo ay ahayd yaad bilowday dhowr maalmood dibu dhaca ku jiro laakiin haddana waad bilowday dowlad goboleedyada kale ee dalka waxaan ku dhiirigelinayaa inay ku daysadaan dowladda jubbaland oo ay ayaguna doorashada bilaabaan haddii alla yidhaah wakhtiga ugu dhow ee suurtagalka ah waxaan sidoo kale u hambalyeynayaa senatarada afarta ah ee maanta la doortay waxaan leeyahay dhammaantiin hambalyo senataro soomaaliyeedaad tihiin xilka iyo mas-uuliyadda laydin doortayna ilaahay ha idiin fududeeyo ummaddu waa idin aamintay kalsoonidoodaa laydin siiyey inaad go'aan u gaartaan ayaanahay kalsoonidooda ummadda ay idin siisay waxaan rajaynayaa afarta sano ee soo socoto inaad ummadda soomaaliyeed go'aano dhaxalgal u gaari doontaan ummadda aayaheeda wixii maslaxadda ummadda ay ku ummadda aayaheeda iyo maslaxaddeedana aad ka talin doontaan waxaan leeyahay mar kale hambalyo sanatarada la doortay waxaan leeyahay hambalyo baarlamanka jubbaland ee ku guulaystay in ay doorashadiina bilaabaan xubnihii ugu horreeyey aqalka sarena ay doortaan buuq la'aan khilaaf la'aan dhib la'aanna ay doorashadii ku bilaabatay afartaas siid oo maamulka uu soo saarayna ay ku guulaysteen maanta inay sameeyaan waxaan sidoo kale hambaleylaha madaxweynaha xukuumadda dhammaan dadka reer jubbaland guud ahaan gaar ahaan magaalada kismaayo iyo dadweynaheeda waxaan leeyahay hambalyo dhammaantiin waan ku faraxsannahay sida aad waxu qabateen raalli aan ka nahay si soomaalinimo ku jirto si danta soomaaliyeed ku jirto waaye inta dhimanna allah idiin fududeeyo doorashada guud ahaan waxaana leeyahay mar kale hambalyo ummadda soomaaliyeedna waxaan leeyahay hambalyo guud ahaan dimuqraadiyadii dalka iyo doorashooyinka dib u bilowday waa hambalyo waa arin farxad leh oo lagu farxo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee harayna saasoo kale ayaan ka rajaynaynaa sidaas maanta nabad ay ugu bilaabatay inay doorashadu nabad ugu dhammaato ayaan ilaahay ka baryayna haddii aad yidhaah aad iyo aadaa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
waa hagaag dhegaystayaal weliba guud ahaan tahay gabagabeena barnaamijkii dabagalka wararka iyo waraysyada idaacadda raadiyo baydhabo intaanu ku kulmaana barnaamijkan lamid eh amaana allah